waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
waxaa aad baraha bulshada looga hadlayay labaatan iyo afart saacadood u dambeeyey gabar soomaaliya oo ku matashay cayaaraha orodaa oo ka dhacay dalka china gabadhan oo u muuqatay mid aan tababarnayn ama u tababarnayn orod ayaa taariikhda ka gashay inay noqotay qofkii ugu gaabiyey ama wakhtiga ugu dheeraa ugu qaatay tartankaasi haddaba sidii arrintan ku dhacday waxaan ka wareysanay cabdilaki oo laftigiisu ah nin ordaaya oo soomaaliya tartamo badanna uga soo qayb galay africa iyo yurub haddana ku sugan magaaladan melbourne cabdilaki marka sidee u aragtaa markaad aragtay arinta gabadhan oo aada loo wadwado yahow wallaahi horta oo soomaalida dhan waa iska hadal badan tahay waxyaaba badan ayna garanayna qaarkood iska sheeg sheegaan gabadha horta waxaa muhiim ah in la fahmo yay matelaysay ay ordeysa xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya ama olambikada u diiwaan gashan tahay mase waxay u diiwaan gashan tahay dad kaleeto ani intaa ka warqabo bataatan laga soo bilaabo labada kun lix iyo tobankii ilaa xilligan la joogo wixii labada kun lix iyo toban ka dambeeyey gabar soomaaliya u diiwaan gashan oo orada ah ma jirto intaa ka warqabo tartankana sida la sheegay ama inta badan ay ka dadka warqabaan ama haddaa sheegtay waa tartan jaamacadeed asna wakti iyo dii wuxuu leeyahay timetable oo ku dhaco oo laga qayb galo iyaa ogsoonahyna soomaaliya marar badan ilaa saddex kana saddex kuwaanta ka qayb gashay marka jaamacadahan waxay leeyihin xiriiro ayagoo hoos tagaan madax banaan yihiin iyo guddiyaal marka gabadhana sida hadda la wada joogo maahan gabadh orodka diyaarsan oo qof kasta sheegaya ama qof kasta arki kara marka waxaa waaye in aan waxba laga weydiinin xiriirka ciyaaraha fudud because uma diiwaan gashin xiriirka ciyaaraha fudud iyo olambikada soomaaliyeed gabarh orodaa inta hadda ka warqabo marka adigu cabdiow tartamaad ka soo qayb gasha laftigaagu afrika iyo yurub adoo soomaaliya matalayay caadiyan marka sidee lagu xulaa cayaartooyda soomaaliya tartamada dibadda u matalaysa tartamadii ugu dambeeyey ee soomaaliya wiilasha iyo gabdhahaba horta markii la xulaayo waxaa loo xulaa idantiga markaas soomaalida loo ogolyahay orodada olymbicada iyo championshipka ee adduunka dhaca markii la aadayo soomaaliya orod kasta looma looma ogola unless in qualification team sax ah oo qualification la wada yaqaano oo heestaan oo diiwaan gashan in la helo maahane marka hadda aan soomaalinahnay waxaan la ogolyahay bis ina orodno shanta kun iyo kun iyo shanta boqol wiilasha wiilashana markasta ay tartan aadayaan waa la xulaa oo sareeb ay ku dhacaan qaar waxay joogaan etoobiya ku tababartaan ciyaartooyda soomaaliyada wiilasha qaarna kenya ku tababartaan markasta somaasa qabto kan ugu fiican laga xushaa oo baxo gabdhaha sidoo kaleeto two thousand sixteen markii la baxaayey waxaa baxday gabarada xamar joogto oo soomaaliya joogto hadda oo marian la yidhaahdo markay bixaysay waa la xule weliba waxay la tartantay oo tartan loo qabtay gabdho kaloo maraykanka joogo saa maqlay markaasna brazil la soo haddana ayadana si u heshiin ay baxdo waana dareemi kartaa aniyo how haddaan la iskana tiraynin ragga soomaaliyada meelay ku tabartaan la soomaaliya marka la joogo gudaheeda ragga waxay yihiin isheeg meelay ku tabartaan halkaas garoona koonisa jiro halka goonisna maxaa waaye laguma tababaran karo waa in wadooyin la helo waa in meel lagu orda la helo umada qaarna ku caynaysa qaarna ku tuureynayo because orodka wuxuu leeyahay laabis u gooniya dhar u gooniya u leeyahay xamarna waxaas kama shaqeeyaan oo shacabka waxaas markay ku arkaan waa dareemi kartaa marka dumar ah oo ordaayo inay adag tahay in la helo marka waxaa kaloo jiray olymbicada ugu dambeeya hadda dhacay waxaa madeshay ramlo championshipka ugu dambeeya hadda oo ka dhacaya maraykanka wili gabadha la rabay gabar ordaa ma jirto waa la kansaray wiilaa lamid aabaxay wiilaa loo qoray wiilkina fiiso waayey waxaa ka horreeyay kii kaloo qadarka dhacayay championshipka ad wixii ka dambeeyey two thousand sixteenki xiriirka soomaaliyeed ma haysanin gabdho orda ah ama sheeg ordaan xiriirkuna qasabkuma ahan inuu gabar soo raadiyo waxaa qasabku ah gabadhiina ayada wixii rabto in naadiyaasha gabdha u ordaan ay diiwaan gashtaan naadiyaasha xiriirka u diiwaan gasho waa inay hablo keensadaan xiriirka keliya waxaa laga rabaa inuu dhaho oo eed ku yeelan karana dhaho xiriirka maadaama anaga aan ahnay xiriir ciyaaraha fudud gabarna ma ordayso oo xiriirkiina gabar waa ka mamnuuc markay dhahaan xiriirka wax lagu qabsan karaa laakiin sida sharciga waxaa waaye kalaabyada iyo iyo kuwa booliska oo kale sida sheeg hay-adaha dowladda inay naadiya samaystaan naadiyadaas laga heli karo gabdhihii wiil isku jiro waa gartaa marka cabdiow intaad adigu hadda kusoo jirtay sboortigan iyo tartamada iyo ma dhacdaa marar in matalan tartamo yurub ka dhacayoo kale aan loo qaadin ama laga qeybgelin dadkii xaqa u lahaa oo orodada ku fiicnaa ay dhacdo arrimo matalan isxambaara ama qof la rabo in yurub iyo meelahaas uu galo waddanka ka tago inta hadda ogahay anaa ciyaaraha ku jiray may ciyaartooy aan u qalmin oo aan bixin oo tartankaas inta isxulxulay aan la xulin oo bax ma jiro inta hadda aniga aan joogay waxaa baxa waxaa la matelay ilaa dhowr championship dhowr championship horta gabdho kuma jirin wiilala ku jiray inta badanna yurub moo ka dhicin yurub waxaa ka dhacay bese hal xaboo london ka dhacay nin lala xulay oo guuleystay oo naga guuleystaan ku baxay oo kaalintaasi koowaad galay wax kale oo ciyaartooy oo isxambaara ama dhabarka taabasho lagu waday tartan la-aan ma jirto waa garta marka intaad ka og tahay gabadhan maadaama sida muuqata aysan ahayn gabar ama tartan u diyaar ahayd ama oroda maxaad is leedahay meesha waa loo geeyey gabadha maadaama inta hadda anaa ka warqabo horta xiriirka ciyaaraha fudud arrintan waa lasoo ogeysiiyey oo waa la dhahay waxaa ordaynaa orod haddaan jaamacadaan ahnay gabadhii anagaa wadano wiil ama qofaa naga dhiman nagu caawiy in laha waa lawaa waa waa waa macquul ama in xiriirka oo iska diido oo yidhi aniga no gabarnaima hayno because xiriirka gabar ordama haayaan ama naadi joogo oo naadi oo hadda xiriir gabar haaya ma jiro marka barnaamijkan xiriirka waa loo soo bandhigay wuxuuna ka qaataas leeyahay kaalintii heed inuu haayo wiil wiilkuna waa looga faa'iideeyey chelsea fan uu orday qualificationka timeka uu soo baxay finaalkan habeen dambe ori doonaa marka inta ogahay gabadhan waxaas leeyahay jaamacadda ay dhigato sooinvitation kusoo dhacay because jaamacadda invitationka dadka waxay maadgaraynayo hal jaamacada la xiriirayaan jaamacaddaas markay la xiriiraan jaamacaddaasa dusha saaranayso qofkaas qofka uu yahay ayaga xulinayso marka waxaas leeyahay dadka orodka qabtay oo casumaada soo diray jaamacadda toos ula xiriiray kadibna jaamacadda qofka xulatay marka waxaad dareemi kartaa jaamacadaha xamar oo boqolka xaba ah hal jaamacadoo kamid a haddii la dhaho gabar keena meelahan ayagoo gabdho haysta inay jaamacad kale gabar ka raadinayaan maaha marka gabdhihii meesha dhiganaya jaamacaddaas gabadhi ugu fayn inay soo xuleen waa macquul waa garta marka ma wax faa'iida dhaqaalaha ku jira tartamadan oo kale marka la aadayo maxaa gabar dee dabcan aan diyaarsanayn jaamacadda laftigeedu maxay ka faa'iideysaa hadda sida muuqata sumcadda soomaaliya inay wax u dhintay maahane iyaduna waxba ma faa'iidin dalkiina waxba uma soo faa'iidin marka maxaa danahoo gaar oo ku jiray baad isleeda sida aqliga saliimka haddii hadda la fiirsho jawaabtu waa ma wax faa'iido ku jira ma lahan hataa haddii malaayiin kun laga helayo sumcadda qofka bini aadamkaa wax ka qaalisan ama wejiga bini aadamka wax ka qaalisan ma jirto mid kalena waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa jaamacadda gabdhihii markii la xulay qof ku dhiirado inuu baxo waa waa la waayey marka si kale haddii loo fiiriyo oo mala awaalo in geesnimo iyo hal adeegnimo eeda go-aan qaadatay ay makasho tilaadinmaama la waayay waa dareemi kartaa marka qaar anaga waxaa lagu qasbaa anagoona ordi gruub ku jirin kalaabka ama marka boqol mitira kalaabka qof la waayo qof kun mitir oo ordo ama qof toban kun oo mitir ordo ama hal mardon ordaa leeyahay kalaabka boodkana ka banaan maa gelayo hal qofaas biimeynaya marka oo dhahayo ama guuleysta ama hadii guuleysta intuu boodka banaan anaa buuxinayo sidaas camal gabadha inay samaysay oo ay tiri intuu jaamacadayna magaceeda meesha ka maqnaa lahay iyo soomaaliya wixii ka dhacaya anahigu dhacaana saasna ay ku tashan waa macquul ayadana laakiin total wax faa'iido ku sugan ma jirto waa khasaaro waa garta guud ahaan sumcadda soomaaliya arrintan oo kale maxay u dhimi kartaa baa isleeda wax weyna udhibeysaa because soomaaliya dad caan ahaa kasoo dhashay kasoo kasoo baxay soomaaliya dad caana lagu yaqaanaa weliba waddamada africa wadanka ugu orodka badan ama ugu taalentisan ama hiibadda ule orodka ee soomaaliya kow ka tahay marka saameyn weynay ku yeelan kartaa oo waxay noqon kartaa xataa in dib lagu lagu fiiriyo xataa marka ka qabdilaysa soomaaliya waa lagu jegarayna in lagu dhaho xataa dadkii ordada ku dhigi lahaa infaadgarayn lahay ay kaa fikeraan ama itixaamo kaa qaadaan tijaabooyin cusub haddii kow ama dib loo fiiriyo ay sheegayeen brofilka a ku leedahay xiriirka ciyaaraha adduunka brofilka a ku leedahay dib loo fiiriyo waxa aa tahay ay noqonaysaa cabdilaki bal adigu taariikhda dadka aan kaa warqabin tartamada kasoo qayb gashay iyo wax yar haddaa u dulmarteed wallaahi niyo ani hadda kolley nin bulshada ama soomaalida ku cusubnaahi maybe maxaa ku cusubnahay melbourne waddankan waxaa imaaday dabayaaqadii bishii march february aan dhehe tartanka dhacay magaalada bastest dalkan australia u imaaday insha allah sifican ugu dhamaaday kadib tartamo kalaa ii balansanay qaarkood waa orday kii ugu dambeeyey waxaa orday lix tobankii bishii dhamaatay july oo half maradona kaalintii kuwaadan galay sidoo kale bishii abril waxbartamidaasne magaalo kale oo melsfilaha ayaan ka qayb galay orka dhacay haaf marathon isna kaalinta kuwada galay marka kii hadda ugu dambeeyey ay ugu fiicnaay oo rikorkayga haaf marathonka waxweynaa ka bedelay oo hadda standardka qof lagu qiimeyn karaa taaganahay waana guul soomaaliya usoo hoyatay iyo rajooyinkiiga qayb kamid oo ii suurta galay ilaahi subxana watacaala ka sugoone waxaa ku maasan xiriirka iyo maamulka ciyaaraha fudud ee soomaaliya iyo wasaaradda soomaaliyeed runtii wasaaradda aada ugu faraxsanahay inkastoo dhaliil iyo bini aadamka aan laga weyneynin ani run ahaantii aad waxaa ugu faraxsanahay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha oo nin yara rabo xoogaa in uu dadka abdate ka dhigo sidii adduunka loo shaqeeyo sheeg oo ay u horumareen in wax kasta abdate laga dhigo rabo laakiin waa dareemi kartaa meel ku dhawaad afartan sano iska dowlad la-aan ahayd iska wasaarad la-aan ahayd xiriiriyo idal isku tagtagoo dhabar adeeg koodeen in hadda iyo brograam cusub waxay qaadanaysaa waktigay qaadanaysaa iyo isfahanka waktiga qaadanaya laakiin xiriirada soomaaliyeed iyo wasaaradda kulligood waxay u taagan yihiin waxaa waaye in wax la hormariyo oo horumar la gaaro oo guul la gaaro waa dareemaysaa markii guul la gaaro qof kasta qofkiisaa tahay laakiin guuldarada qof rabto maahan hadda waxay dhiman laba tartano waaweyn oo bishan usoo socota september ka dhici doona magaalada melbourne iyo sydney kadib programkii ilaa september ilaa december oo socon doona insha allah tartamada socon doona laakiin hadda labada ugu soo horeyso waa labadaas orod oo midna haaf marathon yahay midna toban kilomitir ay tahay kaasina wuxuu ahaa cabdilaki oo ah orodyahan soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaaladan melbourne igu waramay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho